Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah booliiska oo sheegay inay heleen baabuur la rumaysan yahay in loo adeegsaday afduubkii dilkii loo geystay hooyo gabar ee dhashay iyo gabar ee habaryar u ahayd kenyaanka oo loogu baaqay inay xarumaha hudhuma ka qaataan kaararka aqoonsiga qaran ee weli aan la qaadanin iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay labaiyo labaatanka bisha afaraad ee rabiiculaaqir ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada saraakiisha dembi baarista ayaa sheegay inay soo heleen gaari la rumaysan yahay in loo adeegsaday afduubka iyo dilka hooyo gabar ay dhashay iyo gabar ay habaryar u ahayd kuwaasoo kuwaasoo dabcan la afduubtay habeennimadii isniinta kadibna meydkooda la helay subaxnimadii talaadada ee toddobaadkan gaarigan la rumaysan yahay in loo adeegsaday afduubka ayaa laga soo helay suuqa mukulima ama suuqa markiti ee ku yaala deegaanka kamakunji ee ismaamulka nairobi dhanka kale saraakiisha waaxda dembi baarista ayaa su-aalo weydiiyeen haweeney asalkeedu uu soomaali yahay taasoo bixisay macluumaad dheeraad ah waxaa la sheegay in haweeneydan lala afduubtay saddexda haweeney la dilay islamarkaana lagu hayay qol gaar ah markii la afduubtay wararka ayaa intaasi ku daraya in shakhsiyaadkii afduubayaasha ahaay ee dalbadeen lacag madax furasho ah si ay usii daayaan waxayna qoyskeeda haweeneydan ay booliiska haayaan ay qoyskeeda u suurto gashay inay aruuriyaan ama ay bixiyaan lacag dhan hal milyan oo shilinka dalka taasoo horseeday in haweeneydan ay booliiska hayaan ay xoriyaddeeda dib u hesho islamarkaana la rumaysan yahay in lala afduubtay saddexdii haween ee la dilay booliiska ayaa haatan wada baaritaano ku aadan dhacdadan baarayaasha ayaa sidoo kale dabagal ku haya taleefoonada gacanta ee saddexda haweeney la dila iyagoona dabcan dabagal ku haya taleefoonadaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in haatanna la baaraya kaameerada duubta muuqaalada qarsoon ee goobihii haweeneydan ama haweenkan gacmahooda lagu tuuray iyo qeybo ka mid ah jirkooda wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka justin mutuuri ayaa ku booriyey kenyaanka aan weli qaadanin kaararka aqoonsiga qaran islamarkaana codsaday ay tagaan xarumaha hudhuma si ay u helaan kibaandhahooda in ka badan boqol sagaashan kun oo kaararka aqoonsiga qaran ayaa weli yaala xarumaha adeega dadweynaha laga bixiya ee hudhuma center wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka ayaa sheegay in tani ay dibudhac u keenaysa bixinta adeegyada muhiimka waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in la qorsheynayo in deegaan walba laga hirgeliyo xarumaha hudhuma iyadoo taageero xoogan la siinaya shacabka ku nool deegaanada kala duwan ee waddanka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey ee dhankaas iyo caalamka aan idhaahdee dhankaas iyo soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay guuxa dadweynaha ee ka dhashay canshuurta ay ka cabanayaan dadka reer muqdisho gaar ahaan diiwaangelinta uu bilaabay maamulka gobolka banaadir wasiirka ayaa sheegay in wax laga sheegay aysan jirin suurtagalna aysan ahayn arrintaasi islamarkaana sida wax loo sheegay aysan waxba u jirin fiqi ayaa sheegay inay dowladda keentay qalab lagu tarikoobi doono dadka soomaaliyeed iyadoo aan la kala saareynin degmo ama gobol kulanka uu ka hadlay wasiir fiqi ma joogin maamulka gobolka banaadir wuxuuna ku dhaliilay sababta ay uga maqan yihiin dadkana aysan u faahfaahinin arrintani wasiir fiqi ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku filan tahay shaqada diiwaangelinta dadka soomaaliyeed isagoo xuseyn caruurta dhalanaysa diiwaangelintooda ee mushkulad ka taagan tahay balse dadka waaweyn aysan dhib ahayn ayuu yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya maruu arrimahani ka hadlayey ayaa wax hadaladiisii ka mid ahaa
in meel looga yeelo aan rajaynayo oo guurkii labada dhinac kii kale iyo kii kale labadii waa noqdeen in halkaas isagana barnaamijkaas wax laga siiyo guurkii maalin dhaweyto mayd baa maaragtay cashuur laga qaadayaabaa suuqa socota waxaas faham darro dadku dee waa xisaabsan adduunka waa aragtay saas isku bedelan sida lacagtoo kale ayuu isku bedelayaa dhalashadii intaasaa dhalasha- dhashay nambarku meel ma fadhiisanayo saacad uu nambarku meel fadhiya ma jirto shaqada hay-adda muxuu ahaa immigrationka iyo shaqada niira wiilka halkan ka hadlayay immigrationka wuxuu yidhi base annagaa base base ma tidhadi base waxaa ah tan halkaana base waayo qofku markuu dhalanayaa base kusoo bilowda ee konton jira basaborsiisa base ma noqonaya halkaanu ka bilaabanayaa konton jir warqad dhalasho meelo kale wax looga soo niira ay diiwaan gelisana base maahan isaga waa halkaana base warqadda dhalashadu qaadanayaa niiruu geysanayaa kaarkaa la siinayaa labadaas soo wata adigu lagu imaanaya laakiin base waxaad ku noqotay mar baad ahayd baad soo muddaad soo ahayd adigu keligaa aad dadka diiwaangeli jirta waa la isugu yimid hadda marka inaad ogolaataan waxa soo kordhayo dowladnimada ah ayaan rajaynaynaa M- maalin dhaweyta wiilka gobolka banaadir oo hadlayay barnaamijkaana weeye barnaamijkiisi kan waay maanta halkan inay yimaadaan oo ka hadlaan ayaa fiicnayd gobolku inay joogaan Een, halkan ayaa baysa barnaamijkan buu qaadanayaa xafiisyaduu dhiganayaa dadku ku diiwaangelinayaa qoysasku ku diiwaangelinaya uu sheegay dadka dhintuu ku diiwaangelinaya wax oo dhan ha diiwaangeliya isagu laakiin waa in meel la isugu yimaadaayo bays ay lahadaa laakiin kombyuutar yar baan meel dhiganayaa keligee wax diiwaangashanaya degmada afgooyana keligeed bay wax diiwaangashanaysa degmada balcadna keligeed bay wax diiwaangashanaysaa qardha keligeed bay wax diiwaangashanaysaa cadaada keligeed kanaa soo afjaray waxaas runtii faham fiican baa laga haystaa intaas leeyahay muddo dheerna waa laga soo shaqaynayay cabdiqani iyo tiimka runtii halkan wasaaradda jooga marka waa halkan runtii maantay wasiirow in mu- munaasabaduna way ballaarantaa laakiin dowladdeenna u baahan wacyigelin ku saabsan arrintan ofisariskeenna dadka waaweyn oo mas-uuliyadda haya ka hor odayaasha dhaqanka iyo civil society intaysan gaarin innagaa u baahan wasiiradeenna u baahan waa shaqadan waxay runtii soo gebagabaynaysaa fawdadii wax lagu diiwaangelin jiray haddii aan codka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya halkaasi uga gudbo markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinkin ayaa la kulmay amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad al thani kulanka waxa uu qayb ka ahay socdaal uu blinkin ku marayo gobolka kaasoo diiradda uu ku saaray wadahadallo lagu af- waa wadahadallo lagu soo afjarayo colaadaha marinka khaza iyo dalka lubnaan ugu dambeyntii waaxda difaaca rayidka ee marinka khaza ee dalka falastiin ayaa sheegtay in weerarada israa'iil ay ka wadaan xerada qaxootiga ee jabaaliya ay ku burburiyeen dhismooyin badan iyadoona weeraradan lagu tilmaamay xasuuq weyn wararka ayaa dhan wararka ayaa intaas ku daraya in saddex weriye oo soo tabinayay ama ku hulanaay weerarada israa'iil ay kula jirtaa dabcan ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa lagu soo waramayaa in saddex weriyaal lagu dilay wafdi ka socda israa'iil ayaa u safri doonaa dooxa ee dalka qatar wafdigan ayaa la filayaa inuu xadda tego dalka qatar ee gaar ahaan caasimada dooxa iyadoona qatar iyo maraykanka ay ku dhawaaqeen inay wadaxajoodyo wadaan islamarkaana ay doonayaan in lasoo afjaro dagaalka ka socda marinka khaza ee dalka falastiin iyo weerarada israa'iil ka wada marinka khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay weerarada israa'iil ee ka wada marinka khaza waxaa lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban kun oo- waa sagaal iyo toban qof iyadoona tan iyo bilowgii sanadkan aan iraahdaa bilowgii oktoobar ee sanadkan ee israa'iil weerar xoogan ay ka wado ugu yaraan afartan iyo laba kun sideed boqol afartan iyo todoba qof ayaa lagu dilay marinka khaza ee dalka falastiin iyadoona muddadaasi israa'iil ay dhaawacday boqol kun shan boqol afartan iyo afar tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda sta f m aan agaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w starfm co k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey